maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin kale ayaa safar shaqaka deereen degmada marka walibana safarka ka weheliyay hubno ku dareeran hay-adda gargaarka ee w f b wayba si weyna handhawaaye maamulka degmada marka hadhawaayo ku kureed waliba mas-uuliyiinta hindhihindheeyo kasoo biyana kaamamka keelan duleedka degmada marka isbitaalka guud ee gobolka shabeellaha hoose oo ku jirta baahiya shalduwan ee dhanka caafimaadka ankoreyntii doctor cabdi fooqa cusmaan oo ku mid ah dhakhaatiirta dhowaan ku hulbilaaway isbitaalka degmada marka yaa faahfaahin ku biya halada guud ee isbitaalka isbitaalka baahi badan oo aan la koobi karna ku jirto soomaalina waxay tidhahdaa oodsi u kalkoraysa loo qaadaha bal hadda wixii ugu daran muhiimadda inaan ka hadalno sida guddoomiyaha uu ka hadlay waxawaaye shaybaarka biokimistry iyo waxyaaba yaryaraa ka maqan oo aan maanta gaaraynin kun iyo amaanad aan gaarayn wax yar waaye waxaa kaloo jiro saalada waxay u baahan tahay mukeefyo kuleelah ka jiro bukaanada hadda la qalay oo dhammaantooda oo jooga isbitaalka waa kana ninkaana ka mida dasaantaana ka mida wiilkaas bannaankaas jiifada oo shal metrood laqalaa ka mida qalab qalniin waa iska basiid wax yara noo yaalo laakiin qalab ortobedic oo lafa eh maba noo yaal bataatanbo haddii beri qof soo jaba la keeno iska gudbi le haddana sidii transferkii la soo soconay ilan ilkaama ku qaniinaysid marka saas awgeed codsigan ugu weyn waxa waaye isbitaalka in uu helo kaalmo degdeg ah dhinaca kale xildhibaan xuseen cali xaaji oo ku mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in si degdeg ah lahan la diiri doono isbitaalka qabka caafimaadka
waxaa joognaa isbitaalkii gobolka shabeellaha hoose oo degmada marka isbitaalkan marka aniga waxaa ku dhashay degmada marka waxaa ligu dhalay isbitaalka isbitaalkaana ligu dhalay isbitaalkan degmada wuxuu ahaa isbitaalka gobolka shabeellaha hoose dhan ay iskugu imaadaan dhammaan ay iskugu imaadaan meesha qaliinka iyo wax walba isbitaalkaana doctor cabdifaq waqti badan uu joogi jiray isbitaalkan runtii isbitaalkii hadda waa burburi sariir ma yaalaan isbitaalka macnaa ii sheega daawo ma taalo isbitaalka waxaa waaye wixii isbitaal loogu baahnaya dhan waa burbureen isbitaalka waxaa rabaa dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka labadaba inaan baaq u diraa rabaa sababtoo ah dadkan shacabkan annagaa ka mas-uula idinkaa ka mas-uula macnaa dowladda koonfur galbeed waxaa rabaa inaan ugu mahad celiyo waxbarasho iyo wax allaale wixii adeeg kale gobolkan waa waa haystaa laakiin wax keliya ka dhiman waxay tahay isbitaal waaye wax ugu muhiimsan isbitaal waa haddana isbitaal dadka haddii aysa helin dhibaataa ka muuqato hadda dadkii baraaw ka imaaday dadkii macnaa ii sheeg kuntuwaare ka imaaday dadkii sablaal ka imaaday dadkii oo meel kas ka wada imaadeen isbitaalkaa lagu qalay labaatan iyo shan qofaa lagu qalay shalay imaanta meel kuleelay ku jiraan sariiray ku jiiftaan male joodiraa dhulka u wada yaalo kadambeyntii gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare ayaa ku hadalay in dhammaan laha dhammaystira doona adeegyada ku dhiman isbitaalka
annaga meesha ugu daran oo maantana soo jiidata waa isbitaalka degmada isbitaalka degmada waa xaruntii caafimaadka dhan ee degmada iyo degmooyinka kale ku hareeraysanba ee dadkeeda ay imaan lahaayeen ee caafimaad ku soo raadsan lahaayeen qofka wuxuu qof walbaba uu diyaar u yahay inuu naftiisana difaaco deegaankiisana uu xoreeyo laakiin qofkii ku soo dhaawacma halkii lagu soo lagu dabiibi lahaa lagu daawey lahaa wax loogu qaban lahaa waa degmada isbitaalkeeda weyn waaye isbitaalkiina maanta waxyaabo badanaa ka jira baahiyo badanaa ka muuqdaan xaalado emerjensiyaa taagan marka maanta laga bilaabo annagoo anoo ku hadlaya afkii maamulka iyo xildhibaankeena federaalka inteennaba waxaan ballan qaadeenaa oo ballanqaad aanan ahayn wakhti dheer in aan contributionka ugu horreeyo qaaraanka ugu horreeyo isbitaalka annaga horta aan jawaabkeen aan ka bixinno taas markaan samayno ayaa waxaa ay noqonaysaa in hay-adihii iyo meelihii kale aan u qayldhaami lahaynba aan markaas gaarsiinno waxyaabo badan oo aan annaga qaybteenna aan ka qaadan karno aan gacanteennana ku samaysan karnaa jira marka qaybtaasina waa bilaabaynaa ditoore siaad nooga dalbatay annagana waa fulinaynaa qaybteena maanta adiga naftaadii u soo hurtay deegaankaagii ayaa timid annagana waxaan diyaar u nahay in aan qaaraanka qaybteenna ugu horraysa aan ku bilaawno oo aan soo iibinno waxyaabaha muhiimkaa maanta uu isbitaalkaas u baahan yahay intii kalena hay-ado iyo ciddii aan la kaalmaysan lahaynba waan la kaalmaysanaynaa isbitaalkan dayactiru u baahan yahay isbitaalkan dhismu u baahan yahay isbitaalkan wuxuu u baahan yahay in wax weyn laga qabto uu noqdo u ekaado uu u shaqo bilaabo sidii isbitaalkii caasimadda gobolka shabeellada hoose oo kale maanta waa isbitaal aad iyo aad sarfayskiisa iyo shaqooyinkiisa ay u hooseeyaan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhow haddii aan iskutashigaas aan samayno hay-adihii iyo maxaa lahaa aan u qayl dhaantaasina aan u gudbinno inuu isbitaalkan uu noqon doono isbitaalkii rasmiga ahaa ee gobolka